الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu mucaanaqati sabiyi aduu waxaa kollay abwaabtan imaka aan dhex gallay oo yar ciyaalka yaryar iyo naxariistii loo naxariisanayay iyo balse ludfiga iyo debacsanaanta iyo shafaqada lagula tacaamulayay hadday tahay qowl iyo hadday ficilba tahay taas baa adigu abwaabteedii ay tahay walow dee ay noo socotayoo ilaa abwaabtii kaba horreysayba waatay axaadiistii cabdullaahi bni camr bn alcaas aan kuba soo aragnay ee ruuxa yari xaqa uu leeyo ah in loo naxariisto dee ka weyne tacdiim iyo takriim uu mutay rasuulka ilaahayna ka aan umuuraha ilaalin uu yidhi nagaba mid maaha taasna way noo horreyso kollay abwaabtii horena calaaqun bay la leedahay markaa wuxuu yihi musanifku baabu mucaanaqati sabiye ilmihii yaraa mucaanaqadiisi waa ludfigii iyo naxariistii bay kaga mid tahay qorqoraysigiisi iyo dhunkashadii laba dhunkanayo ilmihii yaraa taas buu baabkeedii yahay xadaثanaa cabdullaahi bnu صaalixin qaala xadaثanaa mucaawiyaة bnu صaalixin can raashid bni sacdin can yacla bni murata annahu qaala labada nin hore mid kastaa waalidkii saalix iyo walaalana maahay horeynu kitaabka ugu soo aragnay ninkan sheekha bukhaari iyo ninkan kale atbaacu taabiciintii ahaa qaadina kolley andalusiya kaba ahaa aduu mucaawiyat bnu saalix waxaa xadiidka sanadkiisa inoogu cusub raashid ibnu sacad iyo saxaabiga yacla bnu mura ninkan raashid ibnu sacad la yidhaahno waa nin adigu kolley reer shaam ahaa ama reer ximso ahaa oo siqa ah weeyo lagu kalsoon yahay oo kolley taabiciintii dhexe kaba mid ah waa taabici taabiciintii dhexe dabaqadii xasan albasri iyo maxamed ibnu siriin iyo dabaqadaa weeye xafna xajar baa aduu kolley cibaaradiisaa raaciyo kahiiru lirsaal imaka halkan irsaal uu leeyahay nooma jirtee waa si kale oo guudo bal kor dee iyadoo axaadiisa aanu waxa weeye sheegin saxaabi uu kaba warinayay ama ciddii uu kaba maqlay oo uu soo naqliyaana waa jirta bal taasba weeyaan oo rashid ibnu sacad baa ninkan laba yidhaah amaa saxaabigu yacla bnu murata bni wahbi bni jaabir waa nin reer saqiifa kolley xudaybiye wuu joogay intii ka horreysay ee beder iyo uxud iyo kuwaa ma joogine laakiin xudaybiye iyo wixii ka dambeeyeyba uu xaadiro waa joogo waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba mida oo reer saqiifa oo yacla bnu murata bni wahb laba yidhaaho annahu qaala haddaba saxaabigaa yacla bnu mura wuxuu yidhi kharajnaa waanu baxnay maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa annagoo ah oo rasuulka ilaahay baanu raacnoonu la soconnay balla waa isagiyo dad kale waduciinaa waxaana naloogu yeedhay ilaa dacaamin dacaam oo arrinkan rasuulka ilaahay u baxay ayaa axad asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mid ah ayaa cunto sameeyo rasuulka ilaahi iyo dad la joogay buu u yeedhay saasay u baxeen xaggii bay ku socdaan loogu yeedhay faidaa waaba wuxun baaba aanu aragnay xusaynun xusayn waa ibnu cali bn abi daalib oo yalcabu ciyaaraya fi ariiqi dariiqa dhexdiisa ku ciyaaraya waa xuseyn oo yaroo ee ciyaal kale ama halkii waddadii kula ciyaaraya adugu ciyaaraya ayay la kulmeen idaaduna waatay fujaa-iyada odhanayeen oo bacnaade waa si lama filaana iyo wax ku soo kadiyey wuxun baaba si dee deg dega fajaa ay u arkeen xuseen oo dariiqa joogo oo ciyaaraya waa rasuulka ilaahay sabdigiisii waa ibnu binti faatima fa asraca annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa degdegay amaama alqowmi qowmka hortii waa dadkii uu laba socdo uu ka yar horreeyey uma basada uu kala bixiyo rasuulka ilaahi yaday labadiisii gacmoodee si wuxuu qabanayo xuseenna waa kan waa inan yar oo halkan orordaya gacmihiisii buu sidaa u kala fidiyey si uu dee qabanayo fajacala wuxuu bilaabuu gudagalay algulaamu inankii yaraa yafiru inuu cararayo maratan mar haahunaa wa maratan haahunaa rasuulka ilaahi baa dee markaa ka hor yimi gacmuhu u kala bixiyey suu qabtay isaguna uu ka orordayo kolba gees buu cararaya wayudaaxikuhu nabiyu sala allahu calayhi wasalam waa raxmadii sagiirka weeyaane rasuulka ilaahayna wuu la qoslayo isaga xataa akadaw ilaa uu qabtay fajacala wuxuu yeelay ixdaa yadayhi labadiisii gacmood mid ahaan fii daqanihi halkaa garhkiisa ayuu gacan ahaan ku qabtay walukhraa ta kalena fii raasi madaxiisuu saaray uma actanaqahu dee intuu saro qaaday buu qoro qoray soo faqabalahu wuu dhunkaday mucaanaqo iyo qublo ayuu isugu daray uma qaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi xusaynun xusayn minii anigu iga mid yahay wa ana minhu aniguna isaga ayaan ka mid ahay axab allahu man axaba xusaynan ilaahay ha jeclaado ruuxii markaa jeclaada xuseyn wاlxusaynu sibt min alasbaad waa rasuulka ilaahay arrintaa wili waa manaaqibtii xusein iyo fadaaishiisii bay kaba mid tahay xuseynna sibdi weeye sibdi dee asalkiisa hore ibnulbinti uba weeye inanta waxa weeye inankeed taas baaba la idhaah haddaba haddaan macnaha dee kale iska macruufkaa iskagaba fasirno wuxuu kaba mid yahay unu sibdu min alasbaad waa dee ibnu binti weeyaan unoo asbaadii kaba mid ah bal waxaa kaloo ibnulasiir fi markaa aljazari kitaabkiisa nihaaye uu sibdiga kuba fasiray waa dee ummatun min alumam oo ummad ummadaha kaba mida ayuu yahay oo dee waaba suurtagal dee ilaahay baa subxaanah wa tacaala umuurihii qeybka ahaa ee badnaa uu tusayoo in nasli badan iyo dad badan oo dee saa asbaadii reer bani marka la eego kelimada asbaada reer bani israa'iil oo kale se lafdiga qabaa'ilu luqada markaa carabta uu yahay ama bani ismaaciil buu ahaa oo de waa kuwa asbaad bay ahayn qabaa'il bay ahaayeen kolley markaa awlaaddii nebi yuusuf ka markaa dee iyaga mid kasta uu abtirsanayo mid kaba mid ah qabaaishoodii labiyo tobankeed ama asbaadii reer bani israa'iil haddaba isagiina dee waaba nasli aad u badan baa kaba yimi ka tafiirmay oo aad iyo aad uba badanoo dee jaanibka inay macnuu yahay waaba ishaaro taasa waxyaalaha ka iman doona nasliga badan ee kaba iman doona in dadkiisu ay noqon doonaan asbaad iyo dad doodbad badan qabiilo badan ay noqon doonaan bal markaa taas baana waaba muxtamil oo la yidhaah waa umma min alumam ayuu kaba mid yahay waana dee kale macno walow dee lafsi fi lkhayr iyo raaciya ibn اlasiir isagu markaa uu kitaabkiisa nihaaye uu ishaaro ama uu tilmaamo bal xadiidka horta in iyada dee manqaba waa inoogu sugan tahay oo fadiilo weyn oo rasuulka ilaahay wuxuu uhi xusein anu iga mid yahay waa qeyb iyo bacd badco aniga igaba mid ah aniguna isaga ka mid ahay oo dee waxa weeye waa xagga mansilada weynuu isaga ku leeyahay waa waladkiisii inantiisii baa dhashay kolley dee taas baabu kolkolin rasuulka ilaahay dad aan dee qaraabadiisii ahayn uu cibaaradan oo kale uu iyagii oo sheegaya inay isku mid yihiin hadyigiisii ay waafaqsan yihiin san ay kuba dhaqmayaan sida ashcariyiintii oo kale oo fahum minii wa ana minhum uu yidhi oo kale waa jirtay macnuhuna waa itisaalka weyn ee kaba dhexeeya iyo inay isagii xagga marka la eego dariiqiisii in aanay ka baydhsanaynay dee jaanibka ugaba mid yihiin oo kale saxaabi kale oo juraybib la odhanayay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee markaa waktigaasna waa joogay oo meydkiisii baaba yeelay oo cibaaradan oo kale ka cabirayna waa jirtay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh xagga bal waa itisaalka iyo mansilada weynee uu leeyahay bay tani adigu cibaaro ay kaba mid tahay weliba arrintanna way sii xoogeynaysaa rasuulka ilah wuxu uhi ilaahay ha jeclaado ruuxa xusein jeclaada oo dee ruuxa xusein jeclaada jacaylkii dee sharciga ahaa aan ahayn jacaylkan qolooyinkan dee sheeganaya jacaylkiisa laakiin aan sharciga ahayn dee qulaada shiicada ee ama waqtigii waqtigii la dilay kuwan islaynaya istumaya haba noqoto kuwa cismo iyo waxyaala uba sugaya haba noqoto kuwa bal maalan ee qulaada jacaylkaasi maaha jacayl sharciyo waa jacayl dee waxa weeyaan dariiqi shareecadu ay jidaysay laga baydhay oo wax madmuumuu noqonayay demi kuba mutaane laakiin jacaylkii muctabarka ahaa dee ruuxaa jeclaada aalubeydnimadan iyo tan uba jeclaadaa rasuulka ilaahay nin jecel weeye ciddii rasuulka ilaahay jeclaataana ee jecela ilaahay waa ruux ilaahba jecel haddaba allaha jeclaada ruuxa xuseen jeclaada taas bun maxalu shaahidkuna waa inta hore eg fajacala ixdaa yadayhi fii daqanihi wاlأkhra fii ra'sihi ثuma اctanaqahu faqabalow intaas baa baabka shaahidkii uu soo qaatay uu yahay xadiidkuna kitaabkeenna waa kuba sugan yahay kolley tirmidi iyo ibnu maaja iyana way wariyeen axmed iyo in tirmidi isaga qisadu kumay wada sugnayne intan dambe xuseinu minii wa ana minhu unbaa kuba sugnayd laakiin ibnu maaja oo kale kitaabka weliba bilowyadiisa muqadimada ayuu soo qaadee laakiin arrin baa jirto innaga waxaa inooguba sugan halkan bukhaari inuu ka wariyey raashid ibnu sacad can yacla bni mura iyaga waxaa kuba sugnaa oo saciid ibnu abi raashid nin la yidhaaho waa san saciid ibnu abi raashidna nin ninkan la dabaqa a weeye walow aanu xagga siqanimada kula sinayn oo dee bal markaas xabal tirmidi baa wuxuu idhaahaa isagoo dariiqaa kuba wariyen cabdillahi bni cusmaan ibni khusaym la yidhaaho dariiqa mooye dariiq kalu kuba yimi ma garanayna waa tan aan hayno dariiqkiia kaba xoog badan xadiidku inuu kuba yimo waa dariiqan raashid ibnu sacade bal waxaan leehay raashid ibnu sacadna waa nin jira saciid ibnu abi raashidka tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyana dhacayna waa nin jira waana laba ninoo isku dabaqaah ee ninkani waa nin hiqa ah ama ninkaasi heerkaa ma gaadhsiisna bal xadiidkaasoo bal waa nin lagu tirin karo inuu majhuul yahay xaafid maqbuul ha kaba cabire ninkaa kale laakiin waa kan oo dariiqan bal dariiqaynan bukhaari qolooyinkaa kale iyada laftigaa kale ku wariyen waliba tirmidi oo kale waxaa dhacay isaga saciid ibnu raashid baa dhaco malaa ninkaas saciid ibnu abi raashid iyo saciid ibnu raashid labadaba la idhaha adigu laba nin bay kala yihiin maaha taxriif ama meel mid dee taxriif kuba sugan yahay ama taqdiim iyo taakhiir miduu dhacay maaha bal halkana raashid ibnu sacdin baa iyo kaa kale waa saciid ibnu abi raashid waana isla dabaqa un oo waa dabaqada taabiciinta ee dhexe laakiin xagga martabada marka la eego kan bukhaari dariiqiisa kuba wariyey ayaa aduguba sarreeya xadiidkuna waa xadiid kolley yacla bnu murown qolooyinkaa kalena way kala yar badeen riwaayadoodu kolley ibnu maaja iyo axmed iyo mid ahaan dariiq labadiisa daruqdiisa ee san bay hayd oo san bay u dhammayd ama tirmida waa intan dambe uun oo qisadaas iyo saxaabiga uu ka warramayay iyo inay raaceen iyo umuurahaas iyada tirmida kuma sugna baabu qiblati rajuli ljaariyata sagiirata bal ninku dhunkashadii uu dhunkanayey inan yar waa ilmo yaroo dee waxa weya hadda aanu dhalin weeye dee waa raxmada iminka ilmaha yar loo naxariisanayo iyo shafaqadii iyo ka farxintii bal umuuraha daraaddeed wixii kuba yimi waan arki doonaa kolley wixii markaa tarjamadan dib baan adugu ama dee xadiidku baan kuba sharxaynaa xdثnا أصبغ qال أخبرني بن وهب qال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبدالله بن جعفر يqبل زينب بنت عمر bal kolley snadku waa iyada waynu soo wada aragnay waxaan mala dee adigu صaxaabiga kolley aan ahayn مkرمة بن بكير مkرمة بن markaa ibnu bukayr iyo aabihii bukayr ibnu cabdillaahi ibn ashajna waynu horaynu usoo aragnay kolley saxiixa muslimna san waa u yimaadaa aimada qaarkood baa waxay kaba dhigaan makhrama marka leega aabihii waxaan uu kaba wariyaa wijaado inay tahay macnaa kutubtii aabihii unbuu helay tii buu kaba warinayaa laakiin samaacin aanay jirin ama samaac uu kooban yahay laakiin de waa saxiixa muslimna way dhacday wijaadadanna kolley wijaadadu walow dee inqidaac meeshii jiro laakiin itisaal shabahiina waa ku sugan yahay oo meel kale mahay waa kutubtii aabihii uu hayay uu ogaa ee wixii kuba sugnaa uunoo de bal taasi waa bal riwaayadiisa kolkol la yidhaah waa wijaado ama waxa uu aabihii gaar ahaan kaba warinayo taasba waa kutubtiisii wuxuu kaba warinayaa laakiin horaa iyadana waa inoo horeeyeen labadooduba aabihii bukayr ibnu cabdillahi ibn rashaji iyo makhrama haddaba waa bukayr ba anahu ra'aa wuxuu arkay cabdاllahi bna jacfarin waa cabdاllahi bn jacfar bn abi aalib weeye waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay yaryarayd kaba mid ah in waana dadkii xabasho ku dhashay weeye waayo aabihii jacfar ibn abi aalib markii uu hijrooday asmaa bintu cumays oo cabdillaahi dhashayna way raacday waa dee way la socotay halkaas bay caruurta kusoo dhaleen kolley isaga uu kaba mid yahay cabdillaahi bnu jacfar kolleyna waqtiyadaa dee ay hijroodeen in ka dambeysay buu dhashay oo dee waa malaa sanadii hijrada xaggan madiine loo soo hijroonayay waqtiyadaasuu dhashay markii dambena waa weynaaday oo ilaa siddeetankii hijrada ayuu dhintay waana nin dee si aabihii oo kale aad iyo aad u deeq badnaa oo dee jawaad ibnu jaadu waa si aabihii oo kale aabihii baa taa lagu yaqaana isaguna oo dee aad kolley akhbaartiisa xagga juudka iyo deeqdii ay badan tahay waxaana la yidhaahaana dadkii rasuulka ilaahay la kulmay ee arkay ee reer bani haashim ahaa waa dee waa maaha cid kale waa markay noqoto qoyska dadkii rasuulka ilaahay arkay dee suxbo markaas saas ay uguba sugnaatay waa ninkii u geeri dambeeyey macnaa ruux reer bani haashim oo rasuulka ilaahay arkay la kulmay oo waxa weeyaan markaa isaga ka geeri dambeeyey ma jirto raggii ka gee waa cidda kale dee kolley aalka un kaba mid waa dadkii aan la kulmin un isagaa u geeri dambeeyey siddeetankii hijrada haddaba cabdillah bni jacfar buu arkay bukayr baa arkaya yuqabilu xaal uu dhunkanayo zaynaba binta cumara bna abi salamata walxaal hiya iyadu ibnatu sanatayni laba jir ay tahay aw naxwi macnaa waa arrinkan waa inan yar laba jir ama wax ku dhow ee wax cawro ay leedahay ma jirto waayo ajnebi bay isaga kaba tahay oo maxramiya kama dhaxayso laakiin ilmihii yaraa inantii yarayd ee da'daas iyo wax ku dhow ahayd cawra umay sugnaanin markaa dhunkashada ruux kale dhunkado uu dhunkanayana dee markaa ludfigan iyo shafaqadan iyo yaridan dee taa daraaddeeduna wax kale aanay jirin shay jaa-isa weeyo waayo ilmihii yaraa dee markaa cawro ma laha inantii yarayd waqtigan wax cawro oo dee loogu tirinay ma ay leedahay ma jirto ruux weynaaday maaha markaa taaba weeye markaa dee adigu qubladii carruurta inan haba noqoto ruuxanna dee marka la eego wax maxramiyo ka dhexeeya aanu jirin kol hadday yartoy da-daa tahay waxaa loo dhunkanayaana dee shafaqadan iyo naxariistan ilmo yarida ahaanun ay tahay ee wax kale iyo hami kale iyo wax kale aanu jirin dee shay jaa-isa weeye waana tan saxaabigan intuu yeelay oo zaynab aabaheed cumar ibnu abi salama isaguna waa saxaabi yar waa rabiibkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilaahay gurigiisuu kusoo koroo soo koriyey hooyadii waa umu salama dee binta abi umaya isaguo xaggan calaaqada kaba dhaxaysa cabdullaahi ibnu jacfar iyo dee taa soxodnimo iyo waxyaalaba ay jireene san cabdullaahi uu xabasho ugu dhasho cumarna xabasho ugu dhashay aabihii hooyadii abusalama iyo umusalama iyaguna waa dadkii wada hijrooday halkaas baa cumar ugu dhashay iyagu laakiin san dee qoyskan reer jacfar ay aada u dambeeyeen oo sanadii toddobaad madaxeedin bay yimaadeen waa dadkii ugu dambeeyey baa jacfarna qaa'idkii muslimiinta madaxdoodii baabu ahaa halkaas iyo dee ninkii u mudnaa ee halkaa la joogay isagu waa u dambeeyey oo intii ugu dambeysuu soo kaxeeyey sanadii toddobaad madaxeediina uu soo gaadhay khaybar markii la furtay ama qoyskan iyagu horey usoo noqdeen dee hawgba dhasho halkaa cumarba oo markii dambena hijradii madiina ayay ula soo wada hijroodeen walow ay kala hadheen abusalama iyo umusalama ugu dambeynna markii uu dhintay abusalama dee waxaa guursaday umusalama rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cumarna waa inankii inoo warinaya xadiidkii saxiixaynba ee rasuulka ilaahay ku lahaa yaa gulaamu sami illaaha wakul biyamiinik wakul mimaa yaliik taa uu rasuulka ilaahay kuba lahaa waa isagii weeye waa cumarkana markaa isaguna xaggaasu kuba dhashaan leenahay haddaba inanta isagaa dhalay inanta wax riwaayaa kutubta kuma lahaa cidadeed baa kutubta ku sugan zaynab bintu abi salama hooyadna rabiibadii rasuulka ilaahay oo saxaabiyad ah oo riwaayo kule laakiin tani wax riwaayo kutubta ku leedahay maba jirtee bal waa inantaa yar oo ayuu dhunkanayay cabdullaahi ibnu jacfar dee arrinkana waa ta aan soo sheegno ilmuhu markuu da-daa yahay laa cawrata lahu xadaثna muسى qال أخbarana الربيع بن cabd للh بن khضاaf عan xفص عan الxasn qaala muسى تbudki waa ninkan aad u badan ee bukhaarي waxa weeyaan aad waxga wariyo waana aثar sa kaa horeba aثar uu yahay kan dambe waa aharkii sagaashanaad en kitaabka kuba soo marro weeye oo kii sagaashanaad buu noqon intaan soo dee dhiganay markaa رabيع بn cabd للaahi بn khضاaf waa nin reer basro ah oo taabiciintii atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa kaba mid ah oo xaafid ibnu xajar saduuq kaba cabiray walow cibaaro raaciya rumiya bilqadar waana kitaabkeennan aladab lmufrad unbuu riwaayo ku leeya kutubtan kale ee usuusha iyo wixii soo raaca usuushaas ee aimadan kutubta lixdali ay leeyihiin kuma sugnoo riwaayo kuma laha waxaa isaguna uu kaba warinayaa nin sidiisoo kale ah oo kitaabkeennan u mooye aan kuba sugnayn meel kale waa xafs ibnu sulaymaan baa la yidhaha xafs ibnu sulaymaan weeye kolley waa la arka xafs ibnu caasim ibnu cumar ibn اlkhadaab cubaydullaahi ibnu cumar awowgiina waa meelahan waa yimaadaaye laakiin xafs ibnu caasim ibnu sulaymaan baa la yidhaha oo nin reer tamiim oo isna reer basraa oo hiqa oo ninkaa xagga marka la eego martabada kaba heer sarreeya waana laakiin isla dabaqo labadooduba waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kitaabkeennan mooye meel kalena kutubta aan tilmaamayo kagama sugna oo kitaabkeennan buu riwaayo ku leeyahy waa dadkii in badan laasimay xasan albasri ee talaamiidiisii iyo asxaabtiisii ahaa saa daraaddeed wuxuu kaba warinayaa xasan albasri buu aharkan kaba warinaya marka qaala xasan baa wuxuu yidhi in istadacta haddaad kartid alla tandura inaanad eegin ilaa shacari axadin axad shacar timihii min ahlika ehelkaaga kaba mid ah ilaa an yakuuna inuu noqdo un mooye ruuxaasi ahlaka zawjadaada aw sabiyatan ama inan yar un mooyaane fafcal samee oo dee kolley imika waa ahar xasan leeyahay waxaan u leeyahay haddii aada adigu kartid inaanad ruux qaraabadaada ka mida kolle waa dadkii dee aan maxaarimtiisaba in ahayn oo kale ee laakiin ehelkiisii oo imika tan ehelka wuxuu ujeedaa waa dadkii qaraabada ahaa bal aan maxaarimtii ahayn inaanad eegin arkin timahooda waayo ruuxu hadduu weyn yahay dee ilmihii yaraa imika waan haynaa baabu qiblati rajul jaariyata sagiiraan kuba jirnaa waana ta aan soo aragnay cabdillahi bnu jacfar inan yaroo dee aan ehelkiisii ahayn inuu dhunkaday tanna isna uu kaba soo reebaya halkaasay baabka calaaqadiisu ay tahay ee ruuxu hadduu dumar yahay oo ehelkaagiiba uu kaba mid yahay dee waa dadkii aan maxramkiisa ahayn timihiisa deena cawrun bay noqonayaan inuu eegana ma banaana ee haddaad kartid inaanad arag saayeel amaa ehelka dambe u leeyahy ilaa an yakuuna ahlaka zawjadii buu ujeedaa eeg ehelka horena waa dadkii qaraabadiisii ah buu ujeedaa tan dambena zawjadiisii buu ujeedaa tanu dee istisnaha kuba sugan oo haddii dee meeshii zawjadaada ay tahay waa wax kuu bannaan aw sabiyatan sabiye hadday tahay ilmo yaroon weli dee qaangaadhna aan kuba dhoweyn oo adigu aan qaangaadhin oo taa aan leenahay cawro ma lahana dee timaheedoo la arkaa iyada waaba kan imika aan soo aragnay ibna sanatayn haba ahaatee u dhunkaday xataa hadday waktigaa kaba roon tahay timaheeda araggeedu ba'si kuma sugna waayo waktiga caynkaasa weli cawre ay leeyihiin ma jirto dee markaa aysan u yar yihiin oo kale haddaba hadday dee ehelkaaga tii dambe waa zawjadaadii ama sabiye ay tahay iyada markaa dee ba'si kuma sugnaa laakiin wixii kale buu leeyahay dee iska ilaaliyo oo dee waa dadkii ehelkiiba haba noqdeene aan maxramkiina ahayn ee timahoodii iyo taasi cawray noqonayaan oo eegideedii kol hadday dee dumarna weeye waxa lagaba hadlaya maxalushaahidkuna u sabiyatan weeye markaa qubladii sabiyadu ama araggeedii lamsigeedii kol hadday waktigaa aan leenahay imika wax awro dee ay loo tirinayaa ma jirto dee iyada way bannaantahay bay taasi macnuu yahay oo qubladii walow halkan aanay qubla inooguma sugnayn laakiin soo reebkan uu soo reebay nadar walow ay tahay lamsigii iyo qubladii iyo wixii waa isla wada baab keliya marka ay dee waktigaa ay yaryar yihiin ay yihiin baabu masarasi sabiyi ilmihii yaraa madaxiisa oo gacanta la mariyo waa shafaqo daraaddeed waa iyadana waa iyo rifqigii bal dee idkhaalu suruuri fii qalbihi iyo soo dhoweyntii iyo mulaadafadii war taas buu baabkeedii yahay xadaثna abu نuعaymi qaala xadaثna yaحya بn abi اlhaytm اlcadaaru qaala xadaثanii yuسuf bn cabdالlahi bn salaami qaala samanii rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم bal yaxya ibn abilhaytham alcadaar waa nin hiqa ah oo khaamiso ama atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeye taabiciintii baan ujeedaa taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba midoo dee yuusuf baabuu arkay oo saxaabiya walow saxaabi yar uu yahay kitaabkeennan waa ku sugan yahay aladab اlmufrad waxaa kaluu ku sugan yahay shamaa'ilka tirmidi waa labadaa kitaab wuxuu ku sugan yahay uu riwaayo ku leeyahay welibana xadiidkan unbuu ku leeyahay oo xadiidkan baanu ku leeyahay maka wax inoo dambeeyo uu dib inoogu soo noqon doono ma jirtee waa xadiidkan unbuu leeyahay haddaan dee takraar xadiidkan kuba iman wax kale kuma laha waa siduu inoo faa'iideeyo mizi kitaabkiisa taadiib اlkamaal shamaa'ilna sidaasoo kale unbuu kuba leeyay bal laakiin waa siqaan leenahay labadaa kitaab baanu kutubta kagaba sugan yahay kutubtan dee ama umuhaadka noqdo ama kutubtan kale soo raacday aimada umuhaad kale ay leeyihiin ama yuusuf bn cabdillahi bn salaam kale waa dee saxaabi yaro waa kan rasuulka ilaahay loo keenay riwaayaad uu leeyahay ma jirto waa aragtidan dee aragtidiina صaxaabi waa lagu noqdaa xataa haddaanu tamyiiz bal ahayn jaanibkaa ru'yadii bal waxa weeye waa صaxaabi yar baan leenahay ama cijli isagoo hiqaatu taabiciin baabu kuba dareeyay صaxaabigii jaliilkii cabdullahi bnu salaam ee reer bani israa'iil baa dhalay wey qaale wuxuu ihi markaa yuusuf samani waa i magacaabay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yuusufa rasuulka ilaahi baa i magac bixiyey isaga magacan yuusuf ii bixiyo o igu magacaabay waaqacadani waa ifadhiisiiyey calaa xijrihi dhabtiis waa markii loo keenay iyaguna caadaa bay lahaayeen saxaabadu markay rag iyo dumarba ilma ay u dhashaan rasuulka ilaahay bay u keeni jireen siuu taxniigii ugu sameeyo oo dee intuu timir yariyo wuxuu aada ugu calaaliyo u jilciyo afka uuba geliyo ugu tufo ama halkaa dhan xalaga looguba dhajiyo si ugu duceeyo dee waana kanoo isaga iyo kayrkiiba rasuulka ilaahay waktigaa loo keenay waa u magac bixiyey isagaana igu fadhiisiiyey dhabtiisiina waa igu fadhiisiiyey wamasaxa calaa raasi dee waktigaa haddii ay tahay uu rasuulka ilaahay uu magacan uu bixiyey waktigan uu madaxiisa masaxay isagu markaa riwaayo ma laha ee waa loo sheegay weeyaan oo wixii loo sheegay haddaba madaxaygana gacantuu saa u mariyo u masaxayba weeye oo bal markaa masigii calaa ra'si sabi waxa weeyaan lilmulaadafa lishafaqa waa naxariista aynu soo maray uu rasuulka ilaahay yihi dee laysa mina man lam yarxam sagiirana ayuun bay afraaddeedii iyo raxmadeedii iyo madaahirteedii kaba mid tahay madaxan la masaxaya iyo qubladii iyo bal waxyaalihii kale dee bal maalan iyaduna keenayay uun rifqi iyo ludfi iyo mucaasharo fiican iyo soo dhoweyn iyo qalbigoodoo farax la geliyo taas wamasax calaa raasi xdثna محamed بن سلام qال xadثna محamed بن khازim qال xadثna هiشhام بن curwة عan أbيه عan caiشhaةa qالت أنaha qاaلت iyada snadka hore inuu soo marnay kitaabkayga waxaa ku sugan محamed iبن xاazim baa ku sugan waana khaط kole kuwinu inay saxayin baan filaya oo dee محamed iبن khاazim weeye magaca xaazim ahe waa khاazim anay kitaabkayga tani dhacday waxaana weeye inuu marar kala duwan soo maro abu mucaawiye aan ku soo marnay kunyadiisaas waayo kunyadiisu aada ugu shuhroobay abu mucaawiyata dariir waana nin in badan acmash wax ka wariya ama la yidhaaho acmash marka la eego dadkii la kulmo aada u badnaayo asxaabtiisa waa ninka xadiidkiisa ugu xifdi badan nin indhalana uu haaye bal markaa waa ninka abu mucaawiya magaciisa la yidhaha maxamed ibnu khaazim oo waa magaca keliya khaazim isaga markay noqoto dadka kale waa xaazim ee isagaa dee sida lagu dabdiya kolley kutub almuctarif walmukhtalifna ay nooba dabdiyaan oo dee waa markaa isagu waa khaazim dadka kalena xaazim buu noqonaya bal waxay caaisha tiri qaalat kuntu waxaan ahaa alcabu mid ciyaarta bilbanaati waa caraa'istan iyo hablaan ku ciyaari jiray waa taswiirahan dee suurada hablaha lehee hablaha yaryar iyo waxyaalahaasi ay dee ama banaad ha ku magacaabeen ama caraa'is ha ku magacaabeen dee ay haystaan ee ay ku ciyaaraan cinda nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa wa kaana lii waxaa ii sugnaa sawaaxiba hablo aan saaxiibadanahay oonu isla da-nahay oo yalcabna maci ila ciyaara way u iman jireen oo gurigeed iyadu xaas bay leedahayba rasuulka ilaahay gurigiisii weeye kuwana way la timi oo way wadataa waa waktigaa ay yarayd markaasay ila ciyaari jireen fakaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dakhala markuu soo galo guriga yanqamicna minhu way ka dhowman jireen macnaha dee ama meel guriga kaa mida ama dah gadaashii haba noqoto sitaalad gadaashkeeda ayay yanqamicdu macnaa waa yatagayabna oo way iska asturi jireen iska qarin jireen rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh minhum fa yusaribuhuna rasuulka ilaahi baa meesha intuu ka soo saaruu dirayo ilaya anuu iisoo dirayey waa rasuulka ilaahay shafaqadii iyo dee inantan yar ee zawjadiisiina ee jaariyadan weli aan ka weynaanba waxyaalaha caynkana uu qadarkeedii de iyo markaa arrinteedii qadarinayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo fa yusaribuhuna ilaya hablahaas buu xaggayga usoo diri jiray oo fayalcabna macii way ila ciyaari jireen oo wixii baan iskaga ciyaari jirnay xadiidka horta kalley umuuro dhowra waa inooguba sugan tahay oo uu inoo faa'iideynayo mid weeyaane waa gurigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa kan arkayey waa kan kuba sugay wuxuuna may ahayn waxyaalo waraaq iyo daahiya ku dhegsana waa wax jurmilo tamaasiil ah ama suurado dee waa waxyaalahan dee imikaba dee laba jirtee ciyaalka yaryar ama hablaha yaryariye ay dee waa in masalan haystaan ee habla ay kaba dhiganayaan ee hadday doonaan dhar u xidhaan ee waxyaalaha ay kuba ciyaaraan bal marka waxa weeya walow dee xaggii sharciga suwartii ay tahay mid la isu diiday bal rasuulka ilaahay noo sheegay aqal taswiiri ku sugantahay malaa'igi inaanay soo gelahayn suwartan hablaha yaryare ay kuba ciyaarayaan ee bal jurmiga leh waxaa masaalix iyo fawaa'id baa ku sugan oo hablihii yaryara ee inta ay yar yihiin waa waxaa tadriib baa uguba sugan hooyanimay isu dhigaysaa haynteedii ilmahaynteedii iyo waxyaalo iyo bal waa nooca bal masalan dee ilaahayna kuba ilhaamiyey waa waxaan dee ay iyagii hadhow sugaya mustaqbal ahaan sugaya tadriibkaa iyo taas baa uguba suganoo waa laga soo reebayaayo markaa taasi way bannaan tahay hadday tahay markaa ruuxii gurigii haddii looguba daayo iyo sugidda laguba sugayo shay bannaan weeye lamana odhanayo uunoo dee tani waktigii horey ahayd intaan taswiiraha la yskaba nahiyine markii dambe waa la nasakho nahyigan iyo taxriimkan baa wada shamliyey waayo waktigan wakti aada ugaba dambeeya rasuulka ilaahay caaisha kuma sugay arrimahan dee culimadna way kaba soo reebaano bal markaa waxyaalaha caynkan ee banaat ay kaba cabiraan hasan ay cayshaba kaba cabirtay caraais lagaba cabiriyo dumyooyinka caynkaasa hablaha yaryar ee da-daasi inay ku ciyaaraan oo haystaan oo la tamkiinsiiyo oo la makansiiyo ee banaanideed iyada tan way nooguba sugan tahay bal arrinkan sheegayaan leeya waqti dambena waxaa xadiidku yimi abu daawuud iyo uu wariyo inoo sugan inay caaisha tidhi rasuulka ilaahay baa safar ka soo noqday safarkaa waxay tihi dee lafdiga yimi tabuuk ama khaybar buu ahaa mid kastoo la yidhaahana waqtigii rasuulka ilaahay guursado waqtiyadan ah ee yarayd ee dee iyadoo a markaa tobankiiba u buuxsamin rasuulka ilaahay loo soo hooyey uu ka dambeeyo haddaan khaybar nidhaana dee waa sanadii lixaad dhammaadkeeda ama sanadii toddobaad madaxeedii weeye waktigaa iyada waxa weyan caaisha haddaan eegno ilaa shan iyo toban iyo dheeraad way noqonaysayba haddii tabuk la yidhaahna way ka dambeysay wa sanadii sagaalaad hadday tahay markuu ka soo noqday ilaa toddobiyo toban bay noqonaysay bal xadiidkaa waxaa ku yimi in iyadoo rasuulka ilaahay yimi oo sahwo ay lahayd ama sufo yar meel yaroo aqal ka mid ay lahayd oo mala daahsa ugu xidhnaa dabayl ay daahii kaba qaaday kaba fayday baa rasuulka ilaahay arkay waxaan oo kale banaadkan iyo waxyaalahaas oo meeshii yaallo yidha caaisha waxani waa maxayo etay tidhi banaati waa banaadkaygii waa hablhaygiiyo dee taasay kaba cabirtay deeta waxaana ku dhex jiray faras loo yeelay dee ajnaxo si wuxuu duulayo oo kale marooyin iyo waxbaa lagu xidhxidho taasaa loo yeelo ma hada aladii baynahuna buu idho etay tihi farasun lahu jana markaa waa faras dee janaaxya leh markaasuu rasuulka ilahi ba ku xidhay farasun lahu janaax ma faras dee janaax laa jiro markaasaa maxay tidhi waa ida yare ama samicta ana lisulaymaana khayla laha ajnixa miyaadad maqalin sulaymaan lahaa fardo janaaxya lahayduu lahaa rasuulka ilaahi uu qoslon salawaat ullaahi wasalaamu calayh wakti dambena way ahayd oo kale waana gurigiiba yeeleen waa tamkiin iyo taas waana qadarin ilmaha yar ee sa jaariyo da-deed oo kale ah dee duruufteedii iyo waxmuyuusheedii iyo da-daa ay tahay laba qadarin iyo say caaishaba xadiidkuba tidhi intay waxyaalo kaba warantay raggi iyadoo la hadlaysta jaariyada yar ee de ujeeddadu ciyaar u baahan ee waxyaalo u baahan agtiina ku sugan duruufteeda qadariya macnaa la socdo taas oo kaleo ha ka dhigina ruux weyn oo kale sideedii hawla tacaamulina bal markaa waxaan leenahay jaanibkan arrinkani waa dee shayga jaa-iska waana xadiidka arrinta inooguma sugan rasuulka ilaahay bal tii kuma dayn be hablihii yaryaraayee de iyada da-deeda ahayee usoo wareegaye markaa uu rasuulku ka maqan yahay guriga laba joogay una waheryeelaya la ciyaaraya waxyaalahan kulaba ciyaarayay markay rasuulka ilahay intay ka xishoodaan ay meel galaan buu soo saari jiray oo uu dayn jiray say ula joogaanay ulaba ciyaaraan waa tan tidhi wakaana lii sawaaxibu yalcabna maci markaasaa fayusaribuhuna ilay waa ii soo diri jiray rasuul xadiidku saxiixa muslim iyona waa inooguba sugaya dee asalkiisu bukhaarina ha kuba sugnaadee laakiin lafdigan imaka aan hayno xagga marka la eego baabkii baa la odhan karaa munaasabadii maxay tahay baabu masxi ra'si sabiy ilmo yaroo madaxiisa la masaxay halkan kumaba sugna ee waxaaba dhici karta munaasabadu inay noqonayso rasuulka ilaahay waa hablo yaryar waa kan soo saaraya isagu waa soo dirayaa dee waktigaas oo kale inay xaalo ama madaxooda uu taabto ama madaxooda uu gacanta mariya ay dhacaysa oo hablo yaryar weeyaan oo da-deedii ahayo halkan inay noqoto fa yusaribuna irsaalkan iyo soo saarkan uu soo saare u iyagii diraye waa dee si iyaguna khajilaadan iyo xishoodkani meeshii ugaba baxdo hawshoodii ay isaga wada wataan iyadii caaisho iyagii caaisha ayuu rasuulka ilaahay soo diraya halkan ba inay noqoto masxu ra'si sabi oo dee kolley madaxoodii uu taabtay iyo ama taas soodaar soo saarkan uu soo saarayo iyadii uu soo dirayo baabu qowli rajuli lisagiiri ya bunaya bal wuxuu u baabaysan yahay ninku qowlkiisii uu ilmo yar ku odhanaya ya bunaya macnaa waa ilmo aan u dhalin oo ruux aan u dhalin hadduu ku idhaaho yaa bunaya maxaa xukunkeedu yahay kolley ahar buu inoo keenayaa bal rasuulka ilaahoo dee anas iyo ku yidhi yaa bunaya ayaan haynaa ama axaadiid kaleba aan ku helaynaa isagoo rasuulkan marka waa cibaaro iyadana ludfi iyo ilmihii yaraa soo dhoweyntii iyo dee bal taasi ay kuba sugan tahay raxmadaa baabkuba guud ahaan abwaabtu inooguma baabaysnayd oo e waa bannaan tahay ruuxu ilmo aanu dhalin oo dee da-daasa hadduu yidhaaho yaa bunaya ama ka yar ama da-u ku dhali kalaba ah yaa bunaya hadduu yidhaaho bal dee hadduu isagu naftiisu iyo abati yidhaaho ruuxa ka weyn aabba uu yidhaahoo kale ma hadday intisaab iyo abtirsi iyo tii la diiday ee waciidka weyne uu kuba yimi iyo taas ma noqonayso anas ibnu malik waxyaaba dee saxiixa inooguba sugantay abu dalxa hooyadii qabay inuu ku yidhi ya abati uu yidhi waa saxiixa inooguba sugan tahay bal iyadna ruuxan ka weynee da-daasa hadduu dee cibaaradaa isticmaalo iyadna waa waxaan nusuusi ku hayno oo dee isaguna uu isticmaalo dee ijlaalkii iyo tabjiilka ama tacdiimkii aynu soo marnay kana ludfigan iyo raxmadan uu u odhanayo shay jaa-iza weeye bal tarjamadii waan horreysiiyey kol haddaan intaa macnaheedii horreysiiyey waxa kale lafdigun baan eeganayna xdثna عبد اللh بن سعيد qال xdثna أbو سامة qال xdثna عبدالملك بن حمaيد بن أbي غنية عن أbيه عن أbي العجلان المحاaربي qال أنه qال kalley markii hore dee wakti hore aan ku ballan qaaday wa saddexun markaan ku kaaf inaan ku kaaftoomaya casharkiiba kol kol baa dadku aanay sooma noqnoqonahayn kalley waktigan haysanaaneyntii hore u ka yar batayba dee haddana imaka ti wacdigaygii maan ilaaline dee waan wadaa une bal cabdillah ibnu saciidkan mar kalean eegi doonaaye waa nin abu saciid ilashaj la yidhaayo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu dambeeyey ugu yaryaraa kaba mida qoladaa dabaqadaa dadkii ugu yaryaraayo hiqaho miisadiisa ama waxyaalahaan dee ku tilmaami karno waxunbaa kaba mid ah waxaa jirta sagaal sheekh oo raggan kutubta lixda aleh waa ummuhaadkali dhammaan ay la wada kulmeen oo walow dee culimo aada u badan iyo dad badan ay la wada kulmeen oo ama dee kitaabkoodii ay ku wada sugan yihin kuwan dhammaan way la wada kulmeen axaadiis bay ka wada wariyeen maaha dee inay iyagoo wada socdo la kulmeen ba meeshiisu kulaba kulmaye laakiin sagaalka sheekh mi arrinka ka dhexaysa bal nin tornaada waaba la raacin karaa oo dee iyada kaa bukhaari bay isku khilaafsan yihin talo waxba ka wariyey mise kamaba warida bal sagaal haddaan idhaahno dhammaantood ba ay la wada kulmeen baa jirto sagaalkii buu ka mid yahay abu saciid alashaj insha allahu tacaalana wakti baan yar sheeg sheegi doonaa nin aynu marar kala duwan soo marno abu kurayb la yidhaaho moxamed ibnucalanin ninkaasta waa nin bal labadan imika sheegaya waa labadani abu saciid alashaj waa cabdillah ibnu saciid in badan wuxuu yimaadaa abu saciid alashaj kuliyadaasun buu kuba yimaadaa waa ninkan aan hayno abu sama isaga marar kala duwan baan soo mar laba nin isdhalay labadoodba kolley waa reer kuufa asalkoodu reer asbihaan haba ahaadeen ninka hore waa siqo weeyaan cabdilmelik ibni xumayd ibni abi khaniya atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid oo kutubta lixdaaba waa ku sugan yihin riwaayu ku leeyahay kutubta lixdaaba ama abi xumayd ibnu abi khaniya waa nin isaga xagga martabada in yar ka hooseya waa saduuq baan leenahay bal waa nin cadaaliya ay u sugnaatay dabdiga inankiisoo kale ayaan u lahaanin waa isla dabaqoona isaguna waa qolada atbaacu taabiciintii ugu waaweyneyd kitaabkeenanunbu isagu riwaayo ku leeyahay xumayd eeg xumayd isagu kitaabkeedun buu riwaayo ku leeyey ama inanka cabdilmelik isagu kutubta lixdaaba riwaayo waa ku wada leeyihin abulcajlaan almuxaaribina waa nin isagu isna kitaabkeenan oo kuba sugan oo xafid maqbuul kaba cabiro bal magaciisa aynaan hayn ama aanay haynba oo waxa weeyaan lakiin atba taabiciintii kaba mid ama dabaqadii afraad ee ruwaadda ninkaas ba wuxuu uhi qaala kuntu waxaan ahaa fii jaysh bni zubayri ina zubayr ciidankiisii baan ku sugnaa ina zubayr waa cabdillaahi bnu zubayr dee kolley markii afariya uu ninkii mucaawiya me waxaan ujeedaa yaziid ibnu mucaawiya dhintay kolley isagoo inan uu dhalay oo mucaawiya la odhanayay baa loola mubaayacooday oo khilaafadii iyo imaaradii islaamkiiyo guud lagula mubaayacooday laakiin nin dhalinyaraana uu ahaa nin xanuunsanayana uu ahaa nin saalixana uu ahaayo isagoon wax uu tawaliyey jirin buu dhintay dabadeed baa arrintii waxay noqotay ibnu zubayr make intuu tegey baa dad badani la mubaayacoodeenoo bal dee baycadiisii waxay gaadhayba xijaaz oo dhan iyo ciraaq iyo yeman iyo dee dhul badan bay gaadhay malaa ilaa masarba iyo ilaa khuraasaan shaamna adigu marwan ibnulxakam baa isagu arrinkii la wareegay iyadooy dagaalaya wax dhaceen oo isagaa la mubaayacoodeen laakiin markuu sanad joogo ee uu sanad meelaha joogay ayaa waxa ay arrintu noqotay uu dhintay oo inankiisa cabdimelik baa qabtay haddaba intaa ka horreysayna kolli yaziido waa kii ciidanba usoo diray ilaa maka iyo soo gaadhay iyo madiine iyo xare iyo markaa weli ibnu zubayr isagu dee arrinkan walow muddo ay xisaarinayeen dee san oo kale beecadan guud lamumabayacana waa markuu dhintay dabadeed bal markaa markaas dagaalaa bilaabmayoo dee ciidankii ibnu zubayrna waa jiray waxay marcisaayeen marwan haddana markii dambe cabdilmelik ibnu marwan oo ninkaasaa ugu dambeyn ka qaalib noqday markuu xajaaj iyo soo diray waa wakhtiyadaasuu kaba warramaya ayuu leeyahay ciidankii ibnu zubayr ee wakhtiyadaa la isaayey qolooyinkaas ayaan ka mid ahaa fatwufiya waxaa dhintay ibnu camin li nin aanu ilmaadeernahay baa dhintay waktigaas isaguna ciidanku ka mide waa saa uu dardaarmay bijamalin awr lahu isaga u sugnaaday buu fii sabiili illaah awr uu lahaa buu yihi eg waa awr dee wixii uu ka tegey kaba mid ahaa wixii ka hadhay kaba mid ahaa ayuu yihi sabiilka ilaahay lagu bixiyo wuxuu u dardaarmay awrkaasoo wuxuu leeyahay waxaan yeelay awrkaas dee fii sabiil illahi halkaa ha loo iilo waa dardaaran iyo awrkan ama jihaadkii iyo waxyaalaha dee lagu tirinayo fii sabiil illahi inuye waa jihaadkii in lagu bixiyo ama cidku jihaadaysa la siiyo iyo waxyaalaha adigu dariiqa isagii lagu bixiyo faqultu libni inankiisiiba waxaan ku idhi idfac ilaya aljamal war awrka isii aniga fa inii fii jayshi ibnu zubayr waan igan jihaadaya oo ciidankii ibnu zubayr baan kuma sugnahaye awrkan isii dee waa ka aabbaha ku dardaarmay in la yeelo fii sabiili illaahi faqaala wuxuu yihi ida bina ila bni cumara de waana kolley sida fiican oo wixii masaa'ila dee mushkila culimadii in loola noqdo bal intaan qaraar iyo la gaadhin oo la weydiiyo si baltaas ina cumar inoo geeyo xataa nasalo bal arrinta si aan u weydiino dee aabbahay dardaarankiisu waa kaa kolley waan bixinayaae bal arrintan si aan u weydiino oo halkan dhigayno iyo halkan kuma bixinayo sina aad sheegaysa inuu kuma baxayo bal inoo gee oo arrinkii buu doonaya waa cilmi doon isagoon weli wixii ku dhaqaaqin faatayna bna cumara ina cumar baan u nimi faqaala wuxuu ihi inankii baa odhanaya ilmaadeerkaysna ahaayeen ya abaa cabdiraxmaan abا cabdiرaحmaan waa kunyada cabdالlahi بn cmar ina waalidee aabbahay twufiya uu dhintay uu wafaaday wa awsaa waa dardaarmay bijamalin lahu awr uu lahaa buu fii sabiil lahi kulaba dardaarmay inuu lagu bixiyo wa hada bnu cami ninkani waa in adeerkay wa huwa fii jayشh bni zubayri ibnu zubayr ciidankiisuu ku sugan yahay oo u kaba mid yahe fa adfacu ilayhi اjamala miyuu dee sabiilkii ilaahay taasi ma iga gudaysaayo awrkama siiya qaala bnu cumara ina cumar baa wuxuu uhi yaa bunay waa halkan maxalu shaahidku waa intan weeye inankii buu la hadlayaa dee aadna waa uga weynaa inanka igi yaraayow yaa bunay intan weeye maxalu shaahidku dee waana taasi jawaaskeeda aan soo sheegay ina sabiil اllahi sabiilka ilaahay kulu camalin saalixun camal kastoo saalixiba waa fii sabiil الlah oo dee kol macno khaasaa loo isticmaalay oo jihaadkii baa loo isticmaalaa kolla macno caamaa loo isticmaalaayo camalka soo saalixa waa loo isticmaalaa masrifkan fii sabiili illahi iyo dee masaarifta zakaadka kuba sugan ee inta badan culimadu taas bay kuba koobaan ee laakiin kolkol dee waktiyadan dambe macno caama se dacwadii dadka diinta looguba yeedhayo iyo bal nashirintiisii iyo waxyaalahaas inay sooba gelayaan na waaba imaka waktiyadan dee horena waaba macno caama oo dee iyadana laba isticmaalaye haddaba sabiilka ilaahay camal kastoo daaco ilaahay daraaddii loola imanaya horta waa fii sabiili illaahi walow dee kan khaaskiina uu jiro fain kaana waaliduka aabbaha hadduu ahaa inamaa uusaa mid dardaarmay bijamalihi awrkiisa fii sabiili اllaahi caza wajal utaa fii sabiili اllaahi caza wajal faidaa ra'ayta haddaad aragtid markaad aragtid qowma qowm muslimiina muslimiina oo yaqzuuna ku duulaya qowma min almushrikiina fadfac ilayhim اljamal awrka markaasi oo markaad aragta buu leeyahay qowm muslimiin oo dee dagaal tegaya oo gaalo ku duulaya markaasi jawaabtidna maxay tahay laakiin haddaad aragto muslim muslim ku duulaya waatan dee aynay ibnu zubayr markaa waxay islaynayeen ino cabdimalik ibnu marwan iyo qolooyinkana islaynayeen ma waa muslim labadii dhinacba ma haddii laakiin aad aragto muslim muslim ku duulaya ha isaga dhiibi buu leeyaha siin jihaad maaha taas oo jihaad arrinku maahe haddaad aragto qoom muslimiin oo mushrikiin ku duulaya markaa waa fii sabiili illahi iyo awrkii u dhiib ama markaa mafhuumkii muxuu yahay laakiin haddaad aragto dee arrintu ay tahay muslimiin muslimiin kale ku duulaysa meesha jihaad ma jiro fii sabiili llaahi ma aha inta badan mulkiya waxaas uu odhan doona laysku haystaaye awrkaaga ha isaga dhiibin weeye fadfac ilayhim اljamala taas wey faina haadaa ninkan waa wuxuu sheegaya abulcajlaan oo dee jeish ibnu zubayra iyo wa asxaabu asxaabtiisu fii sabiili khilmaani qowmin waa qowm khilmaantood khilmaan waa jamcu gulaamin oo waa dadka yaryar waa dad dadkoodii yaryaraa dariiqood bay kuba sugan yihiin kitaabkanan ayaa waxaa kuba sugan waa khaasatan fadlulahi samed wuxuu dhacay walacalahu taصi tasxiifu fulan lafdigan khilmaan inuu dee tasxiifba yahay ayaaba laga yaabaayo arrintu ay tahay fii sabiili fulanin waa ninkaa hebel ah maha fii sabiili llahi dee hebel dariiqii bay kuba sugan yihin iyo sabiilkii kolley de haddaad meelo kale ka dabdin lahaydna imaamka mizi ayaa abulcajlaan markuu tarjamadiisa joogo in kamiduu soo qaadee muu dhammayn kitaab kale oo la wariyey oo aan ula laabano imaka halkan aan garanaynoon dee ognahayno maba jirto khaasatan kutubta aan dee gaadhi karna ama taasoo kaleo marjic kale uu leeyahay bal markaa ma goyn karno ma odhan karno waa tasxiife laakiin dad khilmaana dariiqood buu ninkan iyo asxaabtii kuba sugan yihiin oo maxay arrintooda ay tahay isku haysaan ayhum kooda yadacu dhigaya daabica arinku maaha fii sabiillahi layskuma haystee waa keebaa shaabada qaadanayo wax shaabadaynaya macneeyaa noqonayo madax oo arrinkiisu fulaya tan buu uba wadaayo meesha waxaa laysku haystaa kursi baa la kala riixanaya mulki baa laysku haystaa uun kan mid kasta wuxuu leeyahy dee uu doonaya inuu isagu ka madaxda ee arrinkiisu fulo ee markaa shaabadiisna ay socoto uu noqdo taasba weeye maaha wax kale eh arrinku waxa weeyaanuun waa kumaa noqonaya madax iyo waa sida dee mucaaradood iyo arrintu ay u badantao nin kastaaba waa kursi doono kanubuu doonaya kursiga inuu ka riixdo halkii uu fadhiistay laakiin wax kale ma jiraanba arrinku kaa weeyaane haddaad aragto un qoom gaalo ah niman ku duulayo muslimiina iyada markaasi ayhum yadacu daabacana daabac waa khaatamkii macnuhuna waa ka noqonaya madax ee axkaamtiisu ay fulaysee ra-iskaa dee laga daba socdo noqonaya taasun bay arrintu tahay bal yaa bunaya waan soo ogaanay ibnu cumarna kolley arrintiisu waqtiyadii muslimiinta xuruubtu dhexdooda ay ka bilaabantay guud ahaan kama qeyb gelin bal wuxuu arkayey xuruub fidna ayuu uba arkayey dee kuwan iyo kuwii kaba horreeyeyba taasuu uba arkayeyba marka haddii dee arrinku uu noqdo kursi laysku hayso oo la kala riixanayo oonay caddayn kii muxiqa ahaa iyo kii mubdilka ahaa kii isagu imaamadiisu ay toosnayd iyo kii lagu tirinayay inuu baaqiya aanay kala caddayn ha waa xuruub fidno weeye laakiin haddii meeshii cud baa jirto oo dee daa'ifadan kalena waxa lagu ti imaaminimadiisu ay sax tahay daa'ifadii kalena waxaa lagu tirinayay inay buqaad tahay taa intooda badan dee waaba kanoo faqatilu lati tabqi xataa tafiya ilaa amri llahi ilaahay baa yidhi oo culimada intooda badani haddii ay kii muxiqa ahaa iyo kii kale kala soocan yahay oo arrintu aanay ahayn un ataqaalib fii dalab اlmulki arrintu aanay ahaynee tii baaqiyada ahayd la og yahay dee si ay daacada usoo laabanto in dee matalan lala dagaalamo taas waxa weeye waabay intooda badani way kuba tagaane laakiin ibnu cumar isagu wixii muslimiinta dhexdooda dhacay oo dhan ba fidnu kaba dhigayo iyadoo su-aal kale laba weydiiyey oo lagu yidhi xadiidka saciid warinayey bal qitaalka iyo fidnada noogaba waran ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mushrikiintu laba dagaalamayey diinta oo la galaana waktigaa dee fidnaba iyadoo waatan dadka lagama fidnaynayey oo waa dee xataa laa takuna fitna laakiin may ahayn san maanta waxaan mulkigan lagu dagaalamaya taa waata kaba cabire bal waxa weeyaan marka arrintu ay tahay atagaalub cala lmulki wuxuuba uu taa yahay dee a xurub fidnay noqonaysaa xurubta ay tahay inaan lagaba qeyb qaadan bay noqonaysaa laakiin marka ay la og yahay ciddii baaqiyada ahayd iyo ciddii bildaacadoodu ay laazimka ahayd ee laga baxay marka caynkaasa suurada dee daa'ifadii baaqiyadayd in lala dagaalamo haddii ay soo laami weydo iyada taas kolley intooda badani fidno kama dhigaan ibnu cumar marka imika halkan wuxuu ka dhiga waa taqaalub cala lmulk waa kan lena de markan muslimiin muslimiin gaalido la dagaalamaysa aragtood markaas lakiin tan kale maha fi sabiil lahi ba isagu yidhi de waana waktigan imika waatan ciddaa israa'iil soo dhan mid kasta kiisa odhanayo kaya shahiido intaasoo shahiid baa nalaga diliyo waxyaalahaas iyo waa taas oo maag waa kan waa wixiiba de waa umuurahan oo haddana mid kasta kii kalena wuxuu ka dhigayaa dee kaairunaarka kii isaga laga dilayna shahiid buu ku magacaabaya intaasaa naga shahiiday iyo intaasaa anaga naga shahiiday iyo waxyaaluhu odhanaya waana dee waxaan uu ibnu cumar sheegaya taqaalub cala suda iyo kursi la kala riixda iyo waxaasun weeye wax kale maaha fii sabiili khilmaani qowmin ayahum yadacu daabaca xadaثna cmر بن xفs qال xadaثna abي abي xفs بن غiyaas horaynu soo maray qال xadaثna الأcmaش qال xadaثnii زayd بن وهb qال samictu jarيirا wa jarيir بن cabdاللaahi intana waa dad aynu soo wada aragnay ayaan maqlay can النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم isagoo rasuulka ilaahay ka warinaya qaal anahu qaal man laa yarxamu الnaasa ruuxaan dadka u naxariisan laa yarxamuhu الlah ilaahay uma naxariisanayo oo ruuxaan dadka u naxariisan ilaahay uma naxariisanayo kolley waa axaadiid inoo socota waana axaadiid dee kala duwan oo macnaha kuba timi oo ruuxa aan dee dadkii aan u naxariisan isna ilaahay uma naxariisanayo naxariista dadka loo naxariisanaya kaba mid tahay araxma bissibyaan oo dee imika baabkana yaa bunaya baan hayne malaa wuxuu kaba dhigaya xataa yaa bunaya inay nooca naxariistii ay tahay waa dee baabka markaan eegnayo axaadiida yaa bunaya inay dee naxariistii ilmaha loo naxariisanaya ay kaba mid tahay cibaaradan yar dudfigu uu ku sugan yahay soo dhoweyntu ay kuba sugantahay faraxgelinta iyo taaniisku uu kuba sugan yahay ina iyadna waa madaahirtii raxmada ay kaba mid tahay waa inta baabka aan odhan karno halkaasaa munaasaba ay tahay bal guud ahaanba ruuxaan dadka u naxariisan naxariistooda idcaamkii la quudinayay iyo waraabintoodii iyo kii qaawanaayo la ara tirayay iyo si kale dhibtii kale lagama faydaya waxao dhan miba naxariisoo dee naxariistu way fara badnaanaysaa haddaba kaa dadka unaxariistay ilaah baa unaxariisanaya waxa uu dadkii kula tacaamulo kale ilaahayna jaziisi kaba dhigaya kii laakiin aan u naxariisan ee dadka dhibaya ee aan naxariis lahayna ilaahay uma naxariisanayo subxaanahu watacaala man laa yarxamu nnaasa laa yarxamuhu llah bal xadiid kolley waa xadiid صaxiix oo labada صaxiixna inooguba sugan xadaثna xajaaج qaala xadaثna shucbaة qaal akhbaranii cabdاlmaliki wa cabdاlmalik bn cumayr horaynu usoo aragnay magaciisa o dhanna waa inoo dambeeya qaala wuxuu yihi cabdاlmalik bn cumayr oo taabiciyi samictu waxaan maqlay qabiisata bna jaabirin waa nin qabiisata bnu jaabir laba yidhaaho ibnu wahb reer bani asad ahaa oo waxa weeye abulcalaa reer kuufana waan oo nin hiqa mukhadrama waa dadkii dee waaweynaa waqtigii rasuulka ilaahayba sooba gaadhay bukhaari baa kitaabkiisan wax kaga wariya imaamka nasaa-ina kitaabkiisa waa ku sugan yahay waa inta uu kutubta kagaba sugan yahay ninkaas baa aan maqlay isagoo yihi qaala samictu cumara cumar baan maqlay waa cumar bn اkhadaab anahu qaala man laa yarxamu ruuxaan naxariisan bal mantu haddii shardiyo laga dhigo ficilka waa la jasminayaayo man laa yarxam laa yurxam baa labadaba la odhan haddii laakiin mawsuulo aan ka dhigno waana sida aan kuba laqbaynayo waa ruuxa dee aan laa yarxamu aan naxariisanayn ficilkii waa la rafcinaya waa suuradaa hore iyo suuradanba ama wixii dee baabkan oo dhan bi taas baa labada arrimoodba way culimadu ama labada dabdiba way sheegaane laa yurxamu looma naxariisanayo waman laa yakfiru ruuxa aan dhaafahayn ama ruuxaan u dhaafin dadka ujeeddadu qalad baa lagu sameeyey waa lagu gardarooday dhaafid ma yeelan oo isagu zallaadkii dadka uma dhaafin laa yukfaru isagana looma dembi dhaafayo oo dee safrigii iyo cafigii iyo waxyaalahaas dadkii la saamaxayey la cafiyayey loo dhaafayey waxay keensanayaan dee waa kaa ilahay yihi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum taasba uu yihi qadiyadii mistax oo kale dee dadka caynkaasee idinku qaldamay qaladkaa weyn idinkaba galay isaga dhaafa weeye miyaydaan jeclayn ba ilaahay iba inuu idinkana idin dembi dhaafo waayo haddaa dee idinkuba qaladkaa iyo zallada iyo tacadigii laydinku sameeyey aad dhaaftaan cafidaan ilahay baa idin isna subxaana watacaala idinku bedelaya cafi iyo makfiro haddaba ruux aan isagu dhaafinna laa yukfaru looma dembi dhaafo walaa yucfal lama cafiyayo oo caman lam yacfur ruuxaan cafi lama iman waa macaani is-aada isugu dhow dhow walaa yuwaqa lama dhowrayo oo xumaantii iyo dee taas iyo lagama dhowrayo man laa yatawaqa ama man laa yatawaqa ruuxaan isagu is dhowrahayn macaasidii naftiisii aan ka xafidahayn naftiisii aan ilaalinahayn dee isna xumaan iyo ciqaab iyo wax kale lagama ilaaliyo ziyaado kaloo bayna qowseyn ii taalla kolley lafdigu uu inoo soo noqon doonaa baabka kan ka dambeeya walaa yutaabu caman laa yatuubu walaa yutaabu lagama tooba aqbalayo caman laa yatuubu ruuxaan toobad keeni oo ruux hadduu macsiyadii un ku dhex jiro oonu kaba soo noqon ahayn dee toobadiisii aqbalinay toobadba maba laha weeye ruuxii isagu toobad keena ilaahay toobadii u ka aqbalaya ruuxii aan toobad keenin ee camalkii un kuba dhex jira ee iskagaba nagaada dee taas looma dembi dhaafayo bal lay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun waa nooc toobadiya waa kuwa aan ku nagaan wixii ay samaynayeen iyagoo inay macsiyayiin og kuwa caynkaasaa makfiradii mudanay aan ku nagaanin laakiin kii ku nagaan toobad keenin isna lagama toobo aqbalayo baabun kolley aharkan un baa dib inoogu soo noqonaya irxam man fi lardi cidda dhulka ku sugan xadiid kale lafdigiina weeye waana xadiidkii almusalsal bilawaliy oo mya me xadiid kaleba araximuna yarxamhum raxmaan yarxamu man fi lardi ha cidda dhulka ku sugan ama makhluuqaadka ha noqoto dadkii bahaa'imtii xayawaankii u naxariiso weeye adna ilaah baa ku naxariisane xadaثna xfs بن cmr qاaل xadaثna شhucbaة عan cabdالmلك بn cmayr عan qabيصة بn jaabir عan cmr qاaل laa yurxamu looma naxariisanayo man laa yarxamu ruuxaan naxariisanahayn walaa yukfaru looma dhaafayo liman laa yakfiru ruuxaan isba dhaafahayn wixii dee tacadigi iyo dulmigi iyo khaday lagu sameeyey walaa yutaabu lagama toobo aqbalayo calaa man laa yatuubu ruuxaan toobad keenahayn walaa yuwaqa lama ilaalinayo lama xafidayo lama dhowrayo oo dee cadaab iyo ciqaab iyo waxyaalana lagama ilaalinayo man laa yatawaqa ruuxaan is ilaalinahayn een macsiye iyo xumaan iyo inuu wuxuu ku dhacay iska dhowrahayn naftiisi aan ilaalinayn dee isna lagama dhowrayo tan bal adigu dee naxariistii maxay tahay inama aljazaau min jinsi alcamal naxariista uu ruuxu yeesho waxa kaba ratimaya ilaahay subxaanah watacaala inuu naxariisto xadaثna mسdd qال xadaثna ismاعيل بن إbrاhيم qال xadaثna زiياad بن مkhrاq عan mعaawiyaةa bn qurata can abيهi kale labadan baa inoo cusubun mucaawiyat bnu qura abu iyaas ilmuzani waa nin siqo ahoo haalisa ama taabiciintii dhexe kaba mida aabihii quratu bnu iyaasna waxa weeye waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo markii dambena basro degay ninkan shahiirka ahaa ee xakiimka ah ee iyaas la odhanayay qaadiga ahaana waa awowgii wuxuu ihi saxaabigaasi qura qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allahi inii anigu la adbaxu waan gowracayaa ashaata neef haryaa baan gowracayaayo faarxamuha haddana waan unaxayaa u naxariisanayaa waaba gowracayaaye laakiin dee haddana waa tacaamulkiiyo waxa gowraci waa wax laynoo baneeyey dee waana kaa rasuulka ilaahay ma idaa dabaxtum faaxsinu dibxato ixsaankii dabxigu waa nooc naxariistii ah weeye bal haddaba waan u naxariisanayaa naxariistii maxaa noqonaysa isagoo midde afle markiiba ku gooya waa taa rasuulka ilahay yihi dabxigiina iyo gowriciina ama hay-ada wax u gowracayseen fiicneeya waxaa iyada naxariistii kaba mida ee neefkii markaa inaan dee iyadoo la doonaya in la dabxo aada meel shal laga soo jiidin iyadoo dhulka la jiidayo oo kale waxaa kaloo dee dabxigii kaba mida ixsaankii kaba mida ama naxariistii kaba mida culimadu siday halkan tiriyaan neefkii oo arkaya inaan midida hortiisii lagu soofayn iyadoo la jiifiyey oo hortiisa waayo ninba waxa weeyaan xadiid baa soo arooray iyadoo intuu lugtii luqunta ka saaray uu haddana mididii lisanayo maad ma waxaad doonaysaa inaad marardisho maad horteed sii afaysatid mididaada oo kale waa taas waxaa kaloo culimmadu kuba soo daraan laba dee iyadoo neefkii uu arkayo inaan mid kale hortiisa lagu gowracin oo kale axdintan iyo argagaxan waa leeyaho waxdee kuwa meeshai imanaysa bal umuurahaasi kolley waa madaahirtii ixsaankii qatligana ama debxigana waa ka mid madaahirtii naxariistana waa ka mid neef baan gowracayaayo nuba naxariisanaya aw qaala inii la arxamu shaata an adbaxa neefkii baan u naxariisanayaayo an adbaxa inaan gowraco oo ujeeddadu waa waqti aan gowracaya sida lafdigaa horeba qaala rasuulka ilahi buxul washaatu shaatadii in raximta haddaad u naxariisatid raximaka allah oo naxariisanima haddaad uun xayawaankii oo dhan bay gaadhaysaa waana waxyaalo kalena way inoo dambeeyaan in sha allahu tacaala way inoo iman doonaan waatan ognahayna ruux dembi weyn lahaaba ay uu haweeney ay ay waraabisay ayaa ilaahayba ugu dembi dhaafay naxariista ay u naxariisatay haddaba shaatadii haddaad u naxariisatana ilahay ku naxariisanaya laba goor buu ku celiyey xdثna adم qال xdثna شhuعبة عن maنصuر qال سمعت abا cثمان mولى المغيرة بن شhuعبة yquل abا cثmaan kolley imaka inooguba horeysa magaciisa sacd way yidhaaheen cmraanna way yidhaaheen bal kolley xaفid مxaجar waatu kaba cabiro sacd cmraanna waa la yihi waxaanu kaba cabiray inuu maqbul yahay ثaلiثe kaba mida waana cibaaro in badan dadka had iyo goor barkoodna ay majaahisha ku tirin karaan dee uu xaafid kaba cabiro lakiin taadiibulkamaal baa waxaa dhacday halka uu isagu sacad kaba yidhi saciid in magaciisu yahay bal kunyadiisan baan imaka tii loo garanayaan haynaa muqirat bnu shucba mawlihiisii weeye yaquulu samictu abaa hurayrata yaquulu samictu الnabiya salى الlahu عalayh wasalam aلصaadiq almasduuq abu hurayra yihi rasuulka ilaahay ahaa kii isagu runta sheegayey kii loo rumaynayey weeye wuxuu uu yidhaaho ayaan maqlay abalqaasimi salى الlahu عalيه wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo laa tunsacu lagama siibayo araxmatu naxariista ilaa min shaqiyin ruuxa qalbigiisa laga saaro naxariis aan ina naxariis lahayn waxba aanu naxariisan waa ruux shaqiya un oo naxariista lagama saaro ruuxa qalbigiisa ruux dee waxa weeyaan inuun aan dee saciida weeyaane ruuxa qalbigiisuba aanu naxariis lahayne qalbigiisu kaa engegan yahay naxayne naxariisanahayne waa shaqi un laa tunzacu raxmatu ila min shaqiyiin xadaثna msdd qala xadaثna yaحyى waqaطan can ismaaعiila wa ina abi khalid alaxmasi qaala akhbaranii qaysun kana waa qays ibn abi xaazima intuba waa dadkii inoo horeeyey qaala أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال xadيث mar dhoweyd baan soo haynay weeye oo زayd بن وهاab kaba warinayey kii un baa inoo soo noqday waana xadيiث bخaarي iyo mسلم ba ay wariyeen man laa يرحم الناaسa laa يرحمه الله dee imika mar dhoweyd umaan soo lqbaynay والله سبحaنه وتaعالى على أعلم سبحاaنك اللهمa وبحaمدiك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفiرka وأتوب إليك